kulankan wuxuu hadalayo xoojinta la dareerowka arrimo xaquuqda owlaada soomaaliyeed waliba ku qeyb galeen wasiiro xildhibaano hay-adooyinkan doodo xaquuqda owlaada iyo nay bulshada rayidka waliba se gooneelunku ku hadalay askareeyowka owlaada in yo helan owlaado walbarashiyone sideelan ilaaliya lahay xaquuqdatiidiyo sarkaal sare ee ku tirsan hay-adii qabanqaabidi ee kulanka iyo waliba uuse ku hadalay ujeedka waxaa shirkan oo inoo socon doonaa muddo hal maalin ah waxaana looga hadli doonaa oo badqabka caruurta siaan hor usoo sheegay waxaana iska kaashaday hay-adaha badef iyo save the children waxaana maalgeliyey hay-adda eco sida sidaas darteed waxaan workshopkan ku saabsan yahay barnaamijkaas marka waxuuna inoo socdoonaa ilaa iyo galabta badqabka caruurta child protection waa mahadsantiin qaar kumada xildhibaanada koonfur galbeed ee soomaaliya welibase goone iyo oon ku hadalena dhibaatooyinkiioo la kulamayeen owlaada soomaaliyeed caqabadaha ay wajahayaan waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano qorista iyo isticmaalka askarta caruurta ah in caruurta la askareeyo ayagoo da-dii askarnimada aan gaarin taasi oo ilmaha ku sababi karta in la isticmaalo dagaal loo isticmaalo taasina sabab waxaa u ah kooxo hubaysan ama kooxo dagaalo ku jira oo raadinaya ciidan kana faa'iidaysanaya caruurta maskaxdoodii oo aan weli kala go-in taas darteed u isticmaalaya inay caruurtii ay ku sameeyaan wax la yidhaahdo violation ama caruurtii ay u isticmaalaan waxyaabaha la yidhaahdo falalka amni darada ah ka ganacsiga caruurta oo kale waxyaabaha caruurta dhibaatooyinka haysta ka mid tahay marar qaar waxaa imaanaya si loo joogo waxaa maqlaysaa ilma yaraa la afduubtay caruuraa maqan gabdhaa maqan taasina waxaad dareemi kartaa in ay jiraan wax loo yidhaahdo organ trafficking in caruurta lagu sameeyo caruurtii tusaale ahaan in markay yaryihiin laga faaidaysto xubnaha jirkooda ku jira ciyaalka si la ogi inti badan may buu ah caqabado badan a ka dhiye caqabadooyinkii oo ka dhiyaawna may baa in badan yihiina wadamada inti badan burburka ku dhiyay africa banka hoog badanaato burbur nagden burburkaasna may baa sababeey markan ani ciyaalkii dayacamaan dhibaatoowaan xog ogdiyo waayaan mayla raayus lunkutaba meelyo munaasib sho nhayna mase anin galangna marka fursadna n waayaan waliyo xuquuq nlahaayaan marka inta badan wayba toobi ka saaray mase uleeska saaray ini aan commentigay ka darsada iyaalka badbaadiyo may baan aragayaan ani la sameeye kow horta la hela safety walerow safetyga waybu aha meelaha xarumaha inka badan booliska nagatoy xarumaha walaka tababaraayo may la raay tababarada ku furanyin nagatoy meelaha may la raayuse santarada ciidanka nagatoy checkpointyada nagatoy meelaha inta badan iyaalka ku galaayaan kumadeeto or laka dhiirigeliyo mayba lanka dhiirigeliyey checkpointyada oo kale daraad oo kale anoo baawarkoo saarana may aragaay unug yar oo eed inda yar da-adiis adag ka qiyaasa siyeed sano mase sagaal sano oo kale saacadana way bahaaytay hiliyada oo iskoolaadka iyo iyo iyo dugsiyadii iyo may la raayo is iyaalkii ka mashquulsanaayeen use oo rooga jebointigii jebointigaas oo ka sugayin ciidanka sugayin ciidankii isuga haaya may la raayo is an edeygow bikaas wayba la raayaheen sigaar haningad shaahi haningad loos ningad walalan darsadaa unagaas si usu nrooga jegbointigaas ultima mayba nagaday inisu kumad nagada askarti si sharci ahayna maanaha gorogii ingaada waana laka dhiirigeliy dadkii badan oo may la raayayso oo ku reeba fadiina may la raayayso markaas ka daawadaayan xukuumadda wasiirada laka casuumi kulanka waliba uuse tilmaamay ee sidee lanku horseeda kor xadgudubyada la kulamaayaan owlaada in maxaan ku yidhaahdaa waxyaalihii waalidka loogu baahnaa o dhan meesha ay ka baxaan taas ayay keeni karta khilaafka ka imaado qoyska laftigooda caruurtii baahyo badan ayay u keeni karta inuu askari noqdo inuu daraagis galo in meelaha aanan habbooneyn uu ku dhaco sidoo kale xasilooni la-aan ama barakac ama dagaal meel ka dhaca iyadana way keeni kartaa waxyaalaha marka loo baahan yahay in maxaan ku yidhahdaa looga hortago oo laga qabta caruurtaas waxaa ka mid ah in wacyigelin badan la sameeyo in hay-adaha iyo dowladda ay mar walba kulmo ku saabsan xoojinta iyo ilaalinta caruurta ay sameeyaan wacyigelin badan la sameeyo iskuullada la tago dugsi quraamada la tago meelaha ay daraagiska ku isticmaalayaan la tago la- wacyigelin badan loo sameeyo taas ayaa keeni karto in macnaha ciyaalkaasi la badbaadiyo sidoo kale een, kaamanka barakacyaasha ayakana in la tago dadka danyarta ee la raadiyo taas ayaa lagu xakameyn karaa ee, markii laga hadlayo een, caruurta ee, baahyahoodana halkan laguma soo koobi karo tiimanka hay-adaha ka shaqeeyo wasaaradda haweenka ka shaqeeyo dowladaha dhan baa iska kaashan karo taas darteed marka muhiimadda u weyn waxaa waaye ee, in cunug aana gaarin da-dii askareynta la askarin waayo haddii qofka la askareeyo ma awoodo maskaxdiisana ma qaybsanto waxa uu askariga awoodda ee, laga rabo een, waxa laga doonayay iyo asaga maskaxdiisa isma keenayaan weliba jaraan owlaad badan oo soomaaliyeed oo aan helna walbarasho iyo xaquuqdii aasaasigiiyo lahayeen